kumana toosna diinta ilaahay been been buu sheegaya weli diinta kuma toosin rabbi aa laga bado subxaana wa tacaala soo sidaa loo soo kulmi maayo xadiidka isaga aanu akrinay bukhaariya muslim baa soo saaray bal dadkii diinta diiday kayfiyada loo soo kulminaya arag allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi marka dadka diinta diiday uu ka soo keenayo awalan qofka diinta diiday dadka ugu horreeya lagu sameeyo mataqaan waman yacsi can dikri raxmaan nuqayyid lahu shaydaana fahuwa lahu qarin allah raxmaanka qur-aankiisa dadka ka jeesta xarg baa inta la geliyo la dacayayo shaydaan loo diido oo layidha kaxiso oo saxiilkaagii horo nuqayid lahu shaydaana fahuwa lahu qarin muqayidka asagaa sida loola xariiriyey oo shaydaanka uu gacanta u gata baa lagu sheegaya shaydaanku waxay ku tahay dadka noocaasa wa inahum layasuduunahum can isabiil wayaxsabuuna anahum mumtaduun dariiqa xaqa ayay ka weecinayaa waxayna isu haystaan inay fiican yihiin waxaabata jamaariintu nin walba kumaniinka horta ugu jira khamriyo cad khamarji ah oo sagaashilkood ay khamro uga dhacday weeyaan ayuu masjid ka soo baxay oo nadiif ah oo rabbi soo caabuday oo wejigeeda sujuud ka muuqatana waa ku caayaya labadaasku xumaayo waxay aan ka cad saas ku leey dadka asaga isula sarreeya ayagoo afkeeda rijimarsan iyo indhaha indhaha casaysatay oo yacni jin coos coosa leh goomaha gadaa ka dilacsan wadata ayay la kulmaysaa ilin xijaaban oo weji degantay oo wayar socodka alla kooda ku soconaysa iyo qodisi buuski lagu ogaa markaasay leeda waa maxay daaya isbikiiniga waa maxay daaya isbikiiniga saasay leeda haye boora marka shaydaan baa kaxaystay waxauna isu haysaa inuu fiican yahay taasi waa arrintii koowaad adduunka markuu sidaa ku ahaa nuqdo labaada adduunka ku dhacdaya si aakhirana waa kaa waman acrada can dikri fa ina lahu maciishatan danka wanaxsuruhu yawma alqiyaamati acmaa waa la yidhi axadka diintayda ka jeesta inuu barto uu ku dhaqmo ee uu mabda ka dhigto noloshiisa xiriiri baan ka dhigayaa waa la yidhi danki sila taxriir xiriiriga ugu badan bani aadamka ay ku nool yihiin adduunka qolada ugu badan oo ku noolaata waxaa la yidhahdaa madaxda aan diinta lahayn mel ay ku ogaan ay ku horsadaan ma yaqaanin saksigii ee wax u haystaan inuu dilayo madaxu hadda waxaan wax u haystaan inaysan dib u kacayn sidaa darteed u fiirso naxdin ay naxaan darteed gabal jirka qaar baa galala oo jirka qaar galala ay u dhintaan gobol waxaa ku dhaca ibrada kuwa ugu dhibka badan hay waxba lagama qaban karo wax lagama kala ma lahan naxdin maxaa yeele ma yaqaanin habeenkii in la seexdo barqadiibay in yar hurdaan hadday hurdi karaan oyoo fariidiga ku hurda qaarkood maba hurdi karaan habeen inay jirsadaan way ku adagta ma dhacdo waa qalla maa yuujad marka nolol melka xiriiri bay ku noolyihin xiriiri sidaa maxaa loogu galay kibir iyo isla weyna bay caalamka ka muujiya qolada labaadee dadka ugu xiriiriga badan mataqaanaa waa dadka dhaqaalaha leh oon ilaahay ka cabsan maxaa yeele madaxdu hadday alla ka cabsato waa dadka dadka ugu khayrka badan dadka labaada dadka ugu khayr badan hadday alla ka cabsadaana waa dadka dhaqaalaha leh maxaa yeele dhaqaalooday janoo dhan ku iibsanayaan dadka dadka ugu noosaxan waa dadka dhaqaalaha badan oo rabbi ka cabsan afar iyo labaatanka saa waa mashhuul saacad ma nasan karaan in badan oo kamida beriisku kallaban oo wax lagu dar waxaan kuma noolaa ma cuni karaan wax kale amalkooda mada tagaan ma yaqaanin afar iyo labaatanka gaa maskaxdooda waa diid waxbay ku mashguulsan yihin xagga kida xagga saatan balaayo wax aadan garanayn raaxada iyo barwaaqada ay ku jiraan dadka masaajidda isagoo alla ka cabsado waxa ay helaanna xaraam ku shaqaysa xaraamna ku bixiya kuma noola silax iyo taxriir bay ku nool yihiin maanta hadda dhulka shaqada kaama bixin karaan bal ayagaa dayn raadsanaya sagaal iyo labaatan taroo la weliya dayna waa doldooni hal taroo lamiyaa leeno qasti watowna dayn ka raadsanaya nolosha danki xunta la waxaa gaarsiiyo kaan waa silaca iyo diinlaanta uu ku jiro xaqda halkaasi ka timi maalinta qiyaamada alla muxuu yidhi waxaan soo kulminaynaa isagoo indhala qofka noocaas aha maxaa yeelay qofka diinta alla ka jeesta waa gaaloobay diinta alla qofka ka jeesto sidaa ku gaalooba indhala-aan baa lagu keenaya indhala-aanta marka lagu keena waxaa oranayaa qaala rabbi lima casartanii acmaa waqad kuntu basiira ilaa maxaad indhalaan iigu keenta waata indhaqabi jiray qaala kadalika asabta aayaatina fanasiitaha wakadalika alyawma tunsa aayaadkeenataan kugu yimid waa lagugu dul akriyo waad maqaso waad ogey in diina jirto xataa haddaad aytaa dhegaysid waad ogey qur-aan oo la soo dejiyey inaad wakti ku bixido ood ka ani daba orodana waad iska diiday saan baan annaguna maanta ku yeelaynaa saa diinteeda u ilowday baan annaguna naarta kaagaga tegaynaa weye waan kugu abaalmarinaynaa waa ku ilowna bas ilowinta alla waxaa leeyahay macnaa sidii wax la halmaamo kala naarta kaaga dhigaynaa oo la iska ilooyey wax naxariista sugi maxaa ka sii daran intaas allah wuxuu ku yidhi aayad kale wanaxsuruhum yawma alqiyaamati calaa wujuuhihim cumyan wasumman wabukman ma'waahum jahannam kulamaa khabat zidnaahum saciira waxaan soo kulminaynaa mushrimiinta mulxidiinta mushrikiinta diinlaawayaalka maalinta qiyaamada wejiga ayagoo ku soconaya wanaxsuruhum yawma alqiyaamati calaa wujuuhihim wejiyaalka dusheeda ay ku taagtaagan yihiin cumyan wabukman wasumma way indhala ay yihiin way afla ay yihiin wayna dhagala ay yihiin in alla intii dareen kaleed baa laga qaatay wejigana way ku soconayaan ma'wiga iyo meeshaan geenaynaa waa jahannama markastay dintana tidid baan u soo kordhinaynaa maxaa tididda loogu soo kordhiyay yidhahdeen bacdu muslimiin oo alla leeyahay qabad zidnaa musaciira afcaasha ay samayn jireen baa sida ahayd u fiirta mujrimiinta markaad is tidhaahdo dhowr maalmood dibkii iyo yani masaakilkii ay wayaan way iska joojiyeen waxaad arkaysaa inta gabaal iska isbaaraan oo sagaal iyo labaatan bakeri raadsadaan oo xawilo iyo boxoolo gaalo weydiistaan baadana dib isu fasidaan markaasaad arkaysaa muslimiinta iyo diinta iyo xaqiga dhan laga dhigaya berri baadana dhowr maalmoodna nabadda lagu joogay marka baxdama ay sila yeeri jireen oo maalmo markay xoogaa dembiga yareeyaanba ay labanlaab haddana u kordhi jireen markii xoogaa la yidhaha jahanabada weysiidanaysaba labanlaab baan sididar kordhinayna waan soo sidaynaa baa layidhi subxaana wa tacaala abaalmarka intaa le maxaa loo gaarsiiyey sida maxaa dadka loo yeelay diinta allay sidaa yeeleen oo ay ku cayaareen oo ay ku xajibteen ikhwaani rabbiaan ka badanno dadka noocaasa yaanan ku biirin aan diinta alla ku dadaalno rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiis bukhaari iyo muslim qorayaan marka uu yidhi yani dadka saasaa la yeelaya oo aayaddaa la maqlay rajul baa wuxuu rasuulka ku yidhi yaa rasuula allah kayfa yuxtaru lkaafiru calaa wajhi yawma alqiyaama rasuulki allow sideedaa gaalka isagoo weji ku soconaya loo keenaya qiyaamada arrintaasay ku dhacday jawaabta uu nebigu siiya u fiirto waxau yidhi alaysa aladii amsahu calaa rijilayhi fi dunya qaadiran calaa an yumsiyahu calaa wajhi yawma alqiyaama sow ma ahan allihii lugaha ku socodsiiyey adduunka markuu joogay mid uwood u leh oo kala miyaysan ahayn inuu wejiga ku socodsiiyo maalinta qiyaamada miyaysan alla saa karin rabbigii lugaha inuu gu socdo sameeyey soo wejiga waxloo socodsiin karo markaasuu wuxuu yidhi bala iska daas inaysan karina waa karaa wa cizzati rabbina rabbiga inay sarabtiisa ku dhaarnaa lasaa waa karaa rabbi wuu karaa sidaas si ka daran buu karaa oo inuu dhinac ku socodsiiyo karaa in ku socodsiiyo ayuu kala inta jirkiisa isku waabacaasa kaliya si waxa uu yeeri kara alle subxaana wa tacaala wax agtiisa dhib ku hayaa ma jiraan maxaa yeelay maxaa alla dhiba waryaa shaqada ku dhibaatooda qof doonaya inuu gacmaha wax ka qabto yaa waxaan ay dhibaan axad doonaya inuu wax isu keenkeeno rabbi intaan dhibna ma ahan inamaa amruhu idaa araada shayan an yaquul lahu kun wax alla waxau rabbi doonay inuu sameeyo waa gow ila ahaw fayakun waan ahaanayaaba weliba daro amarka marka la bixiyo fayakun baa layidhi xataa suma lagula xasin waxaad arkaysaa shaygu hore inuu ka noqonayo waayo saad waxay faa'iideynaysaa isla marka shayga lagu dhalo horuu ka noqongalaya arrinta noocaas weeye marka waa arrin yaa badan oo laga doonayo dadka muslimiinta inay gartaan rabbigoodna ka baqan subxaana wa tacaala war muslimiinta dadaala oo waxaa la sugayaa waa maalintaa dhibka badan leh oo qiyaamada ah oo sidada intaa la eegi jirto war sidadaas ayada aan ka fikarno sidada qiyaamada wax daran weeye axadkii rabbi u fuduleeya oon bayna u fudulaanaysaa maalintaas ayadaa waa maalin allah subxaana wa tacaala uu dadka ku soo dhawaynayo qoraxda oo sidada iyo sirxu ay faraha ka badanayaan oo cid walba ay dhididayso maalintuu alla yidhi yawma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin dadku waxay isu taagayaan allaha caalamiinta rabbiga u ah rabbiga asaga ah waxa uu amrayo iyo waxa uu fulinayo iyo sida wax u kala saaraya loo kacaya cid soo daahaysa iyo cid qumi karta maqnaan karta midna ma lahan rasuulka sala allahu alay wasalam oo xadiidka waxaa ku yidhi marka la istaagayo dadku way didinayaan qaar ka mida markay dididaan dididkoodu dhulka ayuu toddobaatan mayl hoos u gelayaa markaa ka dadaal bunta kor suaado ayagaa lagayaa axad walba sida dembigiisa ayaa dhigiiskiisa noqonaya axad dhigidka wuxuu ugu joogaa sansada gabal waxa ugu doodaa aagowga gabal waxa ugu doodaa jiribka gabal waxa ugu doodaa guntiga marada gabal ayuga dhan buu waqayaa saas buu caddeeyey sala allahu alay wasalam yacriqu naas way dhididayaan dadku dhidid buu qalcaday ah maxaa yeelay qoraxda ayaa loo soo dhawaynayaa fa kaana daaba dawtayni ow adnaa bay noqon doontaa qoraxdu ilaa silac iyo saxariir ay dhacaan oo dadka dhan ay biyo fahanaya noqdaan cadiladu noocaasay noqonaysaa marka rasuulka adilada uu sidaa ku cadeeyey oo inay dadku dhidiyayaan ilaa dhididkooda laga sheegaysa waa xadiis bukhaari iyo muslim iyo kayrkoodba ku sugan macnaha waxaa tussinaya dhidida intaa la eg baa jirta oo na sugaysa ikhwaani rabbi aan ka baqanno aan u diyaargarowno jannada oo jannada waxaan ugu diyaargaroobi karnaa iimaankeenna inaan sugno camalkeenna inaan hagaajino addoomada allah inaan badbaadino qofka muslimka waxaa lagu yaqaanaa baa la yidhaah axad kastoo bani aadama dhibka waa ka ilaaliya ilaa inuu macruuf amrayo oo munkar reebayo mooya- mooyaane macruuf markaad amraysid ood munkar reebaysid dadku si kasta ha ku ha kuu qaadeene waa inaad fulidaa amar macruufka haba diideene munkarkana reer haka haba soo dagaalameene laakiin inta ka soo hartay bani aadamka nabadgeli oo dhib ha u geysanin taasaa lagaa doonaya laakiin dadku hadday wanaagga diidanay waa garanaya maalintaas ayagaa jahanabaa loola imaanaya jahanaba sida loola imaanaya waa si cajiib badan dhulkii marka la burburiyey oo wax walba la isaga marsiiyey oo wax walba ay qarrimeen oo dhulkii akhbaartiisa uu sheegayo jahanabana halkaan bay soo taagan tahay waayo allah subxaanau watacaala wuxuu yidhi maalinta markuu ka warramayey wajaat kullu nafsin macahaa saa'iqun wa shahiid naf kastana waa la soo xaadirinayaa maragna waa wadaa mid ku markhaati kacayaana waa la socdaa halkaasaa la soo taajinayaa axadkii diidi jiray iyo qofkii yani xagga uu si la ahaa maalinta ayadaa axad walba ishiisa bir bay ka noqonaysaa malagii ku markhaati kacayaana wuxuu odhanayaa haadaa maa ladaya catiid waxuu soo xaadirinayaa wixii agtiisa ahaaday waana soo dhigayaa marka uu halkaas soo dhigay ayaana la odhanayaa alqiya fii jahanaba kulla kafaarin caniid jahanaba kurida axad kasta oo kufrin badan xaq diidma badan madax adag qaab daran oo diinta alla ka soo horjeeda ordaha kurida waa lagu ridayaa jahanaba yaa lagu ridayaa axad kastoo mannaacin lilkhayr khayrka manci ogaa xadgudub badnaa sakid iyo dembi badnaa iyo alladii jacala maca allah ilaahan aakhar axad kastoo alla nacigiisa ilaah kala yeelay ordaha ku gura jahanaba jahanaba dadkaasaa lagu gurayaa waa laga buuxin kolka alla waxau yidhi subxaana watacaala kallaa idaa dukkat ilardu dakkan dakka wa jaa rabbuka waalmalaku safan safaa waji'a yawmaidin bijahannam yawmaidin yatadakkaru linsaana waannaa lahu dikraa waktiga dhulka eber laga dhigo oo asaga dhan la baabi'iyo oo allah uu yimaado subxaana wa tacaala sow qalbigiisa u kala saaro malaa'igta allaha ay safsaf ku soo xaadirsay safantaa meesha taagan tahay maalinta ay sidaa dhici doonto waxa dhici doona ma garanaysaa waa la yidhi jahanabaa lala imaan jahanaba markay lala yimaadana makhluuqa dhan way xasuusanayaan xadiid muslim iyo kayr ku sugan nabigu wuxuu ku yidhi yu'taa bijahanam jahanaba ayaa lala imaanayaa lahaa sabcuuna alfa zimaam toddobaatan kun oo hoggaan bay leedahay maca kulli zamaanin sabcuuna alfa malakin yajuruunaha halkii hoggaanna toddobaatan kun oo malag baa jiidaysa hayda oo celinaysa halkaas ayay dugugugu fadda leedahay oo ilaahay iga wareega cadowga allaan maanta ka caarsanayaahe aawo qofkii risqiga alla cunay ee rabbi qayb ka caabudey aawo qofkii risqiga alla cunay oo salaada alla layacoo ka tegey aawo axadkii risqiga alla cunay ee kibir iyo takabur koonka ku noolaa aawo axadkii risqiga alla cunay ee kitaabka qur-aanka waxaahayn dadka ku xakumo dhaqan ka dhigay iga wareega cadowga allaan maanta ka caarsanayaahe saasay taagan tahay jahanaba oo sidaa odhanaysaa lasoo xaadirinaya rabbi muxuu yidhi marka yawmaidin yatadakaru insaan insaanku maalintaasoo wax walba garana waansamaya o baraarugaya hurdada ka kacaya wa ana lahu dikra sideedaa waano iyo waxbaha u jira maanta ayadaa ma maantaasaa waana wax kugu tari ma maantaasa xasuusta wax wax tari maalintay wax tari lahayd xagga gaalaadaa lagaa waayo maalintaas ayadaa wax wax ku qabanaya ma jiro qof walba muxuu ku sallaayaya oon jiri lahayn yaquulu yaa laytanii qaddamtu lixayaati cadku iyo aniga hood iyo ba'baa igu dhacaya cadku iyo aniga maxaa noloshayda usoo horumarsa waaye saas odhanaya qofku yaa laytani marka hore waa cadku iyo aniga oo kale hoob iyo bae balaa igu dhacday inta adduunka ku noola maxaan waxaa noloshayda aan aakhira u shakaynsan waayo maxaa ula jeedaa xayaatadayda maxaan uga soo faa'iidaysan waaye oo wax maanta iyo anfacaxaan u soo shaqaysan waaye macnusaa wey nolosha si kaloo loo soo hormasan karaa ma lahan haye maalinta sidaa dhacaysa alla maxau yidhi fa yawmaydin laa yucadilu cadaabahu axad walaa yuusiqu wasaaqahu axad rabbi cadaabkiisa cid wax cadaabta ma lahan maalintaa carkaha uu rabbi wax ku xirayana cid wax ku xirta ma lahan adduunka waxay joogaan waxay dhaha waxbaan cadaabaynaa aalatulkahrabaay wax ku gubaan dadkay masaamiir madaxa uga garaacaan gabdhaha ayay yani birdabaysan iyo madane farjiga ka geliyaan waxaasay ku sameeyaan sidaa waxaa wax u cadaabo noocaa yeela waa dadka diinta la dirida maxaa yeele ummadda sidaa loo cadaabaa weligeed dadka diintay ahaan jirtay yuhuudda markaa dib u eegtid marka ay doonayeen inay dadka masiixiyiinta cadaadiyaan oo ay dhahaan duus mooye wax kala ma jiraan saasay wax yeeli jireen siixiyiintu markay dhahayeen islaamka hala baabiyana saasay wax yeeli jireen madano dabaysan oo farjiga laga geliyo qofka masaamiir oo madaxa looga qawiyo biyo kulul oo dusha looga shubo biyo inta lagu shubo in darag lagu daaro iyo gaas biyo gabow in lagu dhex rido waa sidaas cadaabka uu rabbi wax ku cadaabaya soo noqonayaa waa mid alla garanayo jamahriira gabowga ay wax ku cadaabaan oo kale miya jahanaba korontaday wax ku gubaan oo kale miya allahu akbar rabbi kaliyaa garanaya cid suuraysan kartaa ma jirto kolka maalintaas ayaa jahanaba lasoo xaadirin jahanabana dadka lagu ridayo waad baratay waa kafaarin caniidin manaa'in lilkhayri muctadin muriidin alladii jacala maca allahi ilaahan aakhar faalqiyahu fi cadaabi shadiid filcadaab shadiid baa la yidhi dadka sifooyinka iskale ayaa lagu ridaa iyo waxa lamidka ah tilmaamaha waa dadka ballanta alla buriyey aladiina yanquduuna cahd allah wayaqdacuuna maa amara allahu bihi an yuusal wayufsiduuna fi lardi ballankii alloo dhan bay buriyeen diintii allay garalka gadaalkiisa ka tuureen wax kastoo rabbi xariiriya yidhi oo ahaa axkaamta diinta oo ahaa ambiyada in la wada rumeeyo oo ahaa riximka iyo muslimiinta in la xariiriyo kulligay googooyeen caalamkana fasaad iyo burbur iyo dhibbay ku wadaan ulaa'ika lahum lacna walahum su-u daar naxariista allah laga durgaa dadkaasu leeyihiin cadaab midka ugu xun ayubaa iskale walciyaadu billah jahanabaa sidaa loo soo xaadirin halkaasay leeya iga wareega cadowga allaan maanta ka arsanayaa rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi oo sunanka tirmidi iyo rijaal kale qorayaan allah subxaanahu watacaala maalintaas ayadaa waxyaalaha dhici doona waxaa ka mid oo meesha soo xaadiri doona imaamayo nabigu yii oo alla keenayo in uu ka soo baxo jahanaba madax jahanaba madax baa ka soo baxaya madaxa waxaa u sugan carab oo ku waramo indha uu wax ku arko wuxuuna odhan doonaa madaxaas inii wukiltu bitalaat aniga waxaa la iisoo wakaaso la iisoo diray saddex qolo haye saddex qolaa la iisoo wakaasay waa u yeeranayaa waa gagabsan dadku ka yaqaanaa halkaas u yeeranayaa ooyay kala yihiin bikulli jabbaarin caniidi axad kasta ee wax qasba oo kibir badan oo wax jajabin badan oo xaqidiidmo badan waa lambar lambarka labaad oon doonaya wa bikulli man dacaa maca allah ilaahan aakhar axadka rabbigii cid kale ku lamaanayey oo alla ku filaan waayey waa qofka rabbi ku filaan waayey subxaana wa tacaala markuu alla baryayo alla kuma filla xukunka alla kuma filla aqawaanin wadciya iyo shayaadiin iyo wax daran buu doonanayaa sideeda ahaanna laba golo kufrigooda waa isla mid wax uu kala sukayana ma lahan axadka marka uu rabbi baryayo rabbi ku fillaan laayo cid kale ku lamaaninaya iyo qofka marka uu maamul iyo xukun ridayo qur-aanka iyo sunnadu ku filaan laayina qawaani wadciya doontay waxaad moodaa dadku inay mararka qaar kala suko mariyaan oo dadka qaar ay yidhaahdiin kaasaas mooye kan waa saa mid kastaa wuxuu yidhi ilaahay diintiisa ima deeqdo ninka ku yidhi ilaahay diintiisa ima deeqdana kufrinimadiisa geel looguma soo gambal diinta alle ayadaa qofka ku deeqda caqiidiyan akhlaaqiyan camaliyan iyo wax walba haddaad istidhaahdo waxaa jira meel aan diinta alle kaa kafaynayn oo gaaladu kaa kafaynaysana diin iyo iimaan midna beliis mushrikiin bay ku jirtataa haddaad istidhaahdo diinta alle meel aysan kaa deeqi karin baa jirta wax kasta diinta ayadaa kaa deeqda xaqiiqada noocaa weeye waxaa laga yaaba inaad jiro technology technolojiyada dhan islaam baa iska lahaa adduunka xaggee ugu horaysay meel laga soo saaro warqad adduunka xaggee ugu horraysa meel laga saaro saacad adduunka xaggee ugu horraysa meel tignoolajiyadanka laga gaaro bagdaad bay ka bilaabatay in badanoo intaa ka mid a islaamkaa soo saaray ay xaggee ugu horraysa dibbi wax lagu daway islaamka ugu horreeyey kutubtii ay ka qoreen oo dhan muslimiintu gaalada inta xaday magacyadooda kusoo qoreen markaasuu naga dhaadciyo annagaa iska lahayn kulligood ay yidhi gacanta gaalada inta galeen magacyadooda noogu soo qoreen markaasuu annagaa lahayn annaga hebel baa ikhtiraacay badna hebel baa ikhtiraacay heble kulligoodna muslimiinta ikhtiraacay ora taariikhda dib oo hore haddii kala gab inta alla kaaga dhigo ku saca sidaa waayo waxay yidhahdeen gaaladu marka islaamka la dirmay yuhuudda hadallada yidhahda waxaa ka mid a waxa ugu horreeya muslimiinta ku baabi'i karno waa inaan islaamka taariikhdiisa tashwiihino oo aanu xumayno oo aanu u tusno inuusan weliga horumar gaarin waa nala ka dhaadhiciyaa waxaana lagu dhigay iskuulada dugsiyada sare iyo waxa lamidka dil iyo barabadan iyo waxaan diinahayn markaasuu ku leeyahay taariikh baan bartaa taariikh taariikh uu bartaaba ilaa waa islaamkaa la burburiyaa oo laga baxaa markaasuu arkaysaa nin dhan oo islaami ah oo taariikhda islaamka soo barta ku odhanaya oo diinta ilaahay wax uu ka ogaan lahaa taariikhda islaamka waxba kama ogaa ceebaha bismu yaqaan waxuu taariikhda ka yaqaan dagaalada muslimiinta dhex mareen waxuu taariikhda ka yaqaan cali iyo mucaawiya isku diilay waxuu taariikhda ka yaqaan meelabla muslimiinta isku dhamaystay bis wax kaloo ka ogaya ma lahan inta ceebtaa bis sharaftaana islaamku lahaa iyo islaamku waxaanu gaarama yaqaano maxaa yeele mar alla marka tiknolojiya iyo ogoon maajiila kala gaaro gaaladaa keentay saasuu kuleeyahy taariikh islaamaan aqaana baa kuleeyahy ay waxaama taariikh baa oo rabbiha laga bogo subxaana wa tacaala waxa ay nimankaan la badan aragno axad kasta oo allama iyo sayraa kala yeelay waa u yeeranaysaa naarku axadka saddexaad waxa weeye wabilmusawiriin dadka wax sawira taswiirta dadka ku sabeeya waa noocaa ama ha qoreen ama gacan ha ka sameeyeen ama ha yidhahdeen waa hoosa waa futakaraati ama daabac ha ka dhigeen sidii raban ha ku keeneen taswiirta waxyaalaha ruuxa le dadka sameeyaa noocaa weeye caalamka aan maanta ku jirno sidii loo waday oo wax loo tadawurinayo maalinba meel balaayo looga soo saarayay waxaa la gaaro hadda in la yidhaahdo taswiirta hooska yaan wax laga sheegin taswiirta hooska yaan sidaa la yeeli nusuusta waxaa la doonaya inay noqoto mid la jiido ayada laakiin dadku aysa ayagu soo jiidnin waxaa la doonaya juqraafiga in xaggiisa qur-aanka loo jiido waxaa la doonayaa sayraska in xagga qur-aanka loo jiido oo qur-aanka la jiido aan sayraska qur-aanka soo raacin wax walba waxaa la rabaa in la yidhaahdo saasanay gaaladii yidhahdeen teknolojiyada sheegayse diintuna hadda waa inay saasan wataa halkan waa inay martaa waa xajiis waa waxyaa badan qadiyadaas ayadaa waa midda dulliga noo keentay wax walbana anagu aan gaalada u aaminay or allahan ka badana subxaana wa tacaala ninkii ogoon iyo sharaf raba diintaas kale sababta kutubta islaamka lagu qaatay oo dad badanoo muslimiinta kusoo gaarna waxaa ka mida muslimiintu waxay ahaayeen dad deeqsiyaad ah oo khayr badan wax kastay qoraan oy ikhtiraacaan oy gaaraan oy diintooda ka dhex fahmeen inta qoraan bay faafi jireen way filin jireen ayagoon silin ku bixin silin ku bixin aan ku qaadanayn cilmigu wuxuu ahaa mid fasaxan wax walba way fasaxnaayeen muslimiintu aad bay u ahaayeen dad dhinaca ugu horreeya muslimiin baa ka timid oo barteen ama kutubtii xadeen bay dhaheen khalaas annagaaba wanaaggan gaarnay islaamku xaamaba oweyga markaasa waxaa nala ka baabiciyey muslimiintu weligood inay masjid ku dukadaan iyo inay is-addoonsadaan mooye dad kala maahayn diintooda wax kalama taqaanaba waana saasaa maskaxdeena lagu sabay dhaqaale ma yaqaaniin tiknolojiya ma yaqaaniin saraf iyo wanaag ma yaqaaniin si uma loo badbaadiyo dhaqaale iyo horumar lagu gaaro ma yaqaaniin waana la ka baabiciyey keena jaamacadda ka soo baxay ogoonyahanka noo islaamka masaajka lagu la dukanaya wax uu rumaysan yahay caalamku inuusan kala soco karin haddaan orobo iyo gaala laga dafay saasuu rumaysan yahay diinta u aaminsan yahay islaamka iyo waa islaamkeen waa bikulli man dacaa maca allah ilaahan aakhar ilahay miciisa ilaah kala yeelay wax waa la rumeeyen ma balaanba waabaa ka muuqan oba duljeeda wax ku socdo rabbi aan ka boqana subxaana wa tacaala silaca iyo taxariirta badan maalinta u dhacayo oo alla subxaana wa tacaala makhluuqiisa in badan oo kamid ay masaa'ibta la kulmi doonaan waxaa jiri doonaa dad badbaadaya oo carshiga alle hooskiisa harsanaya silacaa dhibaatada aanu soo qaadanay oo dhib ka badan oo maalinta qiyaamada imaan doonta dad waxaa jira inay jirtada aan ogeyn oo ilaahay wax kasta uu sahlayo lana harinayo hoos yaa badan maalin aan hoos yiri ilaa hoos kaalla mooyaane rasuulka sala allahu alayh wasalam arrintaa wuu ka hadlay allahna axaadiisul qudsiya ayuu ka wariyey dhowr ah allah subxaana wa tacaala isagoo ka hadlayo wuxuu yidhi rasuulku xadiid uu ka warinayo ina allaha tacaala yaquulu yawma alqiyaama waxuu rasuulku yidhi allah waxau odhan doonaa maalinta qiyaamada xadiidka waxaa iska le rasuulka waxuuna tilmaamaya rasuulku waxaa rabtay qiyaamada ohan doono ayna almutaxaabuuna bijalaalih aawa dadkii calamadayda iyo diintayda iyo islaamnimada bis isku jeclaaday laa liqaradin lidunya aan adduunye danteed isku jeclaan qarad adduunye dadkaan isku wadan bijalaali bicadamatii bis isku jeclaada aaway saas waa la leeyahy alyawma udillahum fii dilli yawma laa dilla ilaa dillii buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh allah wuxuu odhanayaa maanta waan harinayaa harkayda mooye har kalaa ma jiro allah harinaya dadka sidaa loo harinaya leeyihiin waa dadka alle diintiisa bis walaalo ku noqday oo aan dan kale isku wadan dadka maanta joogaa in badan oo kamid a way ku khasaarayaan walaalnimada maxaa yeelay gabal waxay isku wataan dano gabal reernima isu geyday gabal dano dhaqaalaa isu geyday gabal waxaa isu geeyay tacliimtay meel ka wada bartaan ama meel ka wada shaqeeyaan xaqaa'iqda la rabaa waxa weeye waxa qofkaan aad ku raacdood ku soo dhaweeyood ku jeclaata waa inay alla dersi noqdaan sidan hadduu ku siiyo waa inaysan xubnigu ku kordhaynin maanta waxaan ku siiyo ma hayo hadduu ku yidhaa oo wax ku jirana waa inaadan u caroonaynin ila waxa aad ku raacdaba lacag maahayn iyo xoogisiin iyo tafsigu ka dhashay ee waxa ay ahayd ilaahay diintiisa uu qofkaanu jeceliyo u adeegaa intaa bisaan ku jeclaaday arrintu ahayd markaasaa wanaag jiraa haddii wax kale meesha yimaadeen xubni iyo wanaag midna ma lahan khayrna ma laha arrintaa iyada xadiidka muslim baa soo saaray dadkaasi way ka badbaadeen sijadii carsigaa lay harsadeen rabbi hoosta u garanaya yay siiyey wuxuu rasuulku ku yidhi xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan toddoba qofood baa jirto allah harinayo hooskiisa maalin aan hoos jirin ilaa hooska alla iskelaya mooyaane subxaana wa tacaala riwaayada ayaa caddaynaya carsiga in la harinayo dadkaas siduu rabbi u harinayo iyo siday hooska u helayaan allah asagaa garanaya qorax iyo kulayl iyo dhidid iyo dhib midna ma arkayaan maalintaasna waxay la noqonaysaa wax yar dadka kumanaan kastana ku ahaanaysa toddobada qofood yaa ugu horeeya waxuu rasuulku yidhi imaamun caadil hogaamiye caadil ah ninka madaxda ah oo wax hogaamiya oo maamulka hayaa hoos alla oo dhulka yaallow la mid yahay markuu caadil yahay waa makhluuqa ilaahay qofka jannada ugu dhow yahay dadka jannada ugu dhow yahana waa ka mid yahay kuwa cadaabka ugu dhow yahana waa ka mid yahay maxaa yeelay wax janno lagu galo waxa ugu dhowaan badan buu gacanta ku hayaa waa maamul hadduu caadil xukun walba meesha loogu loogu talagalay dhiga noqda darajo midka ugu sarreeya u gaaraya xukun walba meesha loogu talagalay hadduu ka leexiyana cadaab midka ugu xun buu gaaraya muslim alakbar buu noqonayaa imaamun caadil buu yihi waa hogaamiye caadil ah waa qofka dadka ugu yaabka badan waa loogu hormariyey axad walba waxa aad hogaamiso caadil ku noqo axad kasta waxaad hogaamiso caadil ku noqo iskana ilaali ninkii haweeni iyo ilmale waa inuu caadil ku yahay ninkii hay-ad iyo wasaaradu hogaamiye waa inuu caadil ku yahay ninkii jamciyad ama jamaca ama xisbi islaamiya ama wax hogaamiye waa inuu caadil ku yahay ninkii jaga kasii sarayda hayaana waa inuu caadil ku yahay cadaaladda laguu sheegayo cadaalo maxaa la yidhaah cadaalad goormay timaadaa diinta alla marka wax lagu dhaqo aayad walba iyo xadiid walba sidii rabbi ha la yeelo layidhi lagu yeelaya cadaalad jirtaa caadilnimo kala ma jirto waxaad maqlaysaa nin gaal oo lagu eedal waa caadil gaal caadil mama noqdoba gaal oo dhan waa mujrim caadil mama noqdo maxaa yeelay cadaalad darada waxaad ugu horaysa ilaahay xaqa u iskala in laga weeciyo ninka caadilkaana waa ninka shay walba meeshuu ku habboonay dhiga waxa ugu horreeya qabtana xaqa alla lahay buu gutay xaqa addoommada lahaayeyna waa gutay saasaa loola jeedaa nimaan sidaa caadil maahan caadil maahan dadkan darihiisa ka shaqeeya beentaa weeye dan alla hadday kadasdawal ka shaqeeyey alla ka yani ka cabso marka hore mana noqon karto qofku inuu caadil noqo haddaysan diinta alla ku socon sidaa aan garanno sidaa darteed dadka muslimiinta hal ha ka fiirsadeen inay dhahaan gaalada waa caadiliin in ay dhahaan gaaladu waa dad caadiliin ha ka fiirsadeen waa laga yaabaa maamulkooda marka boqol meelood loo qaybiyo meel kamida inay ilaaliyaan dana ay adduunka ku wadaan dartiis laakiin inta kale way qariban tahay maxaa yeele qofka caadilka ah xaq walba meeshii loogu talagalo dhiga miyay dhigaan maya wa aqsidu ina allaha yuxibu almuqsidiin cadaalad sameeya rabbi dadka cudalada ah oo muqsidiinta ah oo garsoora uu jecel yahay oo qofka ugu horreya carsigaa la harsanaya axadka labada carsigaa la harsanaya wuxuu rasuulku yidhi wasaabu nasaa fii cibaadati illah waa axad da'yar oo diinta alla ku barbaaray nin iyo naar fargama lahan axad diinta alla ku barbaaray oo maantiisa faraha ka badatay allah jecel subxaana wa tacaala dadkaa carsiga alla carsanaya ayuuna ka mid yahay oo liibaanta iyo guusha faraha badan gaaraya muslimiinta ha ku biireen axad walboo muslim oo ka faa'iidaysto axadkii gaboobo weli waktigu kuma dhaafin oo wakti aad tooba keentaa ku yaalla oo meelo lagu ammaanaa jira dadka ku gaboobay islaamka maxaa yeele rasuulku waatuu xadiid ku yidhi sal alla alay salam axadkii islaamka dhexdiisa ku ciraysa ciradu nuur bay u noqonaysaa jamina waa looga daadinaya adilo badan baa kusoo aroortay oo aad u ammaanaysa cirada laakiin waxaa aad loogu dhiiragelin halkan dadka daaba yara dabaarka waxaa lagaa rabaa muusiq markaad dhegaysanad inaad qur-aan dhegaysatid waxaa lagaa rabaa markaad kubad cayaari lahayd inaad bayska islaamiga kamid noqotid oo taasir dagaal baratid waxaa lagaa rabaa marka aad yani aad qayili lahayd oo meel qaabdara u joogi lahayd inaad kitaabka alla akrisid ood masaajida ku jirtid waxaa lagaa rabaa xan iyo barabadana markaad ka shaqayn lahayd inaad dacwada dadka gaarsiidid waxaa lagaa rabaa markaad been iyo hadal aan loo baahnayn qaadi lahayd inaad subxaanallah iyo dhikri alla afkaada ku wajid waxaa lagaa rabaa inta aad baran lahayd gaalada waxyaabaha ay ka eryiin marka ugu horayso inaad qur-aanka alla iyo sunnada nabiga soo baratid saasaa lagaa doonaya saas ayaadna ku noqonaysaa sabaab daacadii rabbi ku barbaaray oo alla raalli ka noqday subxaana wa tacaala saasaad ku noqonaysaa axad walbuu ka faa'iidayso weli waa da'yarta inta nalwa kugu jirto weli faa'iido ayaa meel kuu taalla inta xayaatadaadi joogta wakti yaysan ku dhaafin waktigu yay ku dhaafin sabaabun makaa fii cibaadat illah yay ku dhaafin waa haddaad doonaysa carsiga alle inaad harsatid weeye haddaadan rabin adiga la weeye axadka saddexaad waxa weeye u rasuulku yii rajulun qalboo mucallaqun fi lmasaajid waa qof qalbigiisa masaajidda ku xiray daa'iman wa abadan waxaa loola jeedaa santa salaadood inuu jamaacada ku dukado weliba sabka horaa seelo ayuu jecel yahay wax daraaya ka dhacday oo ay dhaafi kari waayo inay ku yimaadin mooye jamaacada midda hore kama dibdhaco ma laga yaabo jamaacada ugu horeyda salaada inay dhaafto sida ugu dadaalayo waxaa loola jeedaa haddii aqalkiisa joogo hadduu shaqada joogo hadduu dariiqa marayo wakti walba waxuu ka fakerayaa jamaacadii masaajidka xaadis jamaacadii masaajidka xaadis maxaa yeele masjidku waa aqalka allah waana bayt kulla mu'minin shaqiyin buu aqal u yahay waxaa soo arooray xadiid marka darigiisa la jamciyo albana u leeya waa xasan oo odhanaya masjidku waa baytu kulli shaqiyin axad kastoo shaqiya aqalkiisu waa masjidka axad kastoo shaqi ah masaajidka qofka durgaya iyo jamaacada haddaad aragtid shaqi maahan mu'minnimada iyo diinta iyo isagu waa kala labo masjidku waa aqalka ilaahay oo soo caado waxaa baydka alla shara u qaadoo rabbi ku xusa rijaasha aan yani cibaadada aysan ka mas-uulin beeca waa lagu ammaanay dadka mu'miniinta oo aan beeco jamaacada ka mas-uul ammaan bay ku leeyihin qalbigiisa masaajida ku xiran marka sidaa laleeyahay inanta muslimadda ayada aqalkeeda oo fadli badan waayo salaad ay gabari dukato waxaa ugu khayr badan midda aqalka bartankiisa ku dukatay nabigii sala allahu alay wasalam inta kale oo xadiidku ka waramayo rag iyo dumar way soo geli karayaan laakiin arrintaas ayada ah waxay gacantu gelaysaa inay aqalkeeda joogto imaamka caadilkaa ma soo geli karta hogaamiye gabar ma noqon karto laakiin waxaa suuragala haddii imaamka caam laga dhigo in la yidhi aqalkeeda ilmahakeeda imaamadu tahay marka waa inaysa ilmaheeda weli iyo gabdha ugu kala eexanin oysan aqalkeeda xobaan ku samaynin suuragal intaa la yidhaahdo laakiin ma soo geli karto mana noqon karto hogaamiye goonka naagu hogaamido amay wasiir u noqotaan ilaahay ma guulayo mana liibaano weligoodna horumar ma gaaraan waayo rasuulka xadiis say abaatay ku lan yuflixa qawmun wallu amraw imra'a haweenka waxaa lagu ogay aqalada jooga ilmaha u ququbeeya ilmaha diinta afka kabbara tawxiidka ugu ku soo barbaariya qur-aanka suuradahooda soo xafiisiiya sidaasaa lagu ogaa laakiin markay tidhaahdo markay qaateen dambiilo madmadow oo dariiqka soo wareegeen waa u dhamaatay ma waxaa lagu ogaa inay meel walba cadaysaku noqoto wax rabbu keeni waayo inuu keenayaan waa maya habulo inay aqalada joogaan ba khayr ku jiraa ummadna marka musiiba ku dhacda waa markay dumarkooda aqalada ka baxaan xageeda noocaasoodii saasay arrintii ahayd shaqadu waa qaysaneed waxaa lagu ogaa inay jiil khayr badan soo saartay aqalka joogto oraga iyo ninka jihaadka ku maqan oo soo jihaadaya oo dagaalka diineed ku jira oo xagga dadka gaarsiinaya camal xalaala soo qabanaya markuu soo daarana inta yimaado meel ay ku nasay u sameeyey cirbaha iyo calacalaha ay ka mariso yani sariid saasaa lagu ogaa laakiin hadda xaaladda nooca waa dhaaftay wax kalaa meesha yaalla naga soxaya marka arrinta meesha faa'ido laguma hayo waxaa qalbigiisa ku xiraya masjidka waa rijaasha dumarka aqalkooda ha ku dukadeen saasaa u khayr badan hadday dhahaan masaajidka ayaan aadaynaan ayaan loo jiidin buu nabigu yiri ma loo diidi karo way ku layiinqay laakiin ha ogaado salaada ay dukadaan midda ugu khayr badan waa qolka ayada u gaarkaa midda ku dukato say nabigu caddeeyey sala allahu alay wasalam cagadan waxaa weeye axadka afaraad waxa weeye oo dadka kaloo yani carsiga harsanaya rajilaani saxaaba billah laba qofood oo ilaahay darti isku jeclaatay ijtamaca caleyh watafaraqa caleyh alla darti bay isku jeclaadeen markay kulmayaan alla darti bay u kulmaan markay kala tegayaan alla darti bay ku kala tagaan waa dad isjecel niyadda kawa ka wada xariira wakti walba isu ducaynaya carsiga allay harsanayaan waa dadka alla jeclaya subxaana wa tacaala waayo jacaylka alle wuxuu u waajibay dadka alla darti isu jeclaaday alla darti isu xariiriyey alla darti isu siyaarsay alla darti wax isu siiyey maanta waxay taaganta waxaa jacaylka alla u waajibay dadka qabiil darti isu xariiriyey qabiil darti wax isu siiyey qabiil darti isu booqday annagaa ku fasiranay soomaalida macnahaas kale meelay ka keeneen maaqaana rabbigaa laga boqo subxaana wa tacaala axadka kale waa rajul bacadu imra'atu daatu mansabin wajalaal gabar ba u yeerato qurux badan oo qabiilkan weynaad ka dhalatay waxay tiri kaala waa misaqo wada gabanay amaanu hotelada kasta wada casaynay ee ku yidhi inni akaafu allah naxinkaad qabtaan waa allah ka cabsan wax caadiyadii kuma jira xagga ordigiga dib dumarka waa fataahiin hadday weliba qurxaan tahay oo ay jirkeeda soo dhalaalaaliso ee haddanaad ka dhalato reer aad sharaf u malaynayso aadaanta midda ugu badan bay kugu ridi liajli haadaa baa la yidhi dumarku jirkiina gariya agalladiinana jooga ma garanaysaa xigmada ku jirta wasiir kasta iyo agaasimo kasta oo guud iyo nin kasta inuu ka dhigto gabar karaaniyeed xigmada ku jirta ma taqaanaa ay gaalada arrintaa u sameeyeen hay ninka hore iyada wiil karaan u yahay gabar qurxaan oo degayaya waa la'yahay hay wuu raadin xigmada ku jirta ka dambaysa waa maxee gaalada niman aada u xun weeye oo khubata ah oo khayr daran weliba yuhuuddu waa daalimiin muslimiin ah waxay adeegsanayaan mabaadideedana ka mid tahay wax kasta anagu doonayna xumaan aan ku gaarno danta ku jirtaa waxa weeye wax walba waxa suurto gelin karaa yani dhamayni kara waa gabar say u dhamayn kartaa siday u dhamayn kartaa waa sidee sayna arrintaanu tahay xaafiidka ninka jooga wuxuu saga qaban karaa markii gabar u sheekaynayso xaafiidka ninka jooga waxa wax saxiixi karaa markii gabar qurxan warqadaa usoo dhiibayso xaafiidka qofka imaanayaa waxaysan xaafiidka ka gaari karin axad idin abdi ule arrintan ayadaa markay soo jiyanayso meesha fadhiyo ha markay suuragaltaas qadiyadda ayada ah hadal waxaa jira oo yuhuudi tiriyo ah dhagaalaha adduunka aan gacanta ku dhigno dumarkan aan u adeegsano dumarkan aan u adeegsano arrinta ayadaa si loo daaro haddii laga furo meel alaabta lagu jiirsado iyo haddii waxa la qaba meel laga furo iyo xataa xataa haddii sigaar la iigeysago gabar faslayda oo nin isqabsaa lagu sawiraa weliba weydoon la cadayn ayagoo istaminayso dhinac isu leexinaysana meeshay taa labatayga kuu dhiibaysa aayada ku jirtaa haye bal ka hor waxa noocaasa meesha laga gaaro sabab darro marka dumarka noocaasa hadday ku yeertaan waa inaad tiraa rabbi baan ka cabsanayaa rabbi baan ka cabsanayaa aad bau u yani u qiimo badan yahay ninka dumarka noocaasa iska ilaaliya haasatan maanta casriga aan noolnahay waa casri dumarka oo dhan banaanka loo soo bixiyey mid walbana lagu dadaalay qurux loo yeelo oo sagaal iyo labaatan kareemo oo kala nooca oo dhowr iyo labaatan nooc oo kamida xir khaansiir ku jirta lasoo mariyey khaansiirka meesha uu joogana shaydaankaa kugu dhalaalinaya uruurta markay rigi soo marto alle waxay ku leeda way birbirsan alla soo arki mayo sida qoraxad u qabanayso way cajiib badan tahay shaydaan baa saa khusuusin ee meesha wax yaalla mala xataa way soo urayaanba xaqyada noocaa weeye marka qofka muslimka alla ha ka bogo hala yidhahda rabbi baan ka cabsanaya waxaa jira qawla macnihiisa aada loo soo dhawaya oo oranaya guri xalaala haddii laga doono yidhaahdo waxaan ka baganaya xuquuqda xuquuqda laygu leeyay inaan goyan waayo saasa isaga geli waa soo gelayaa qowl noocaasa culamada qaar baa qabta wallahu aclam inuu jiro arrinta kale waxa weeye qofka kale waa qof sadaqa bixiyey rajulun tasadaqa bisadaqa fa akfaha xataa laa taclama shimaala maa tasuq yamiina sadaqadiisa wuu qorin ilaa gacantiisa bidixaysan ogeyn waxa midabkiisa bixinayso waxaa laga wadaa low gacanta bida qof laga dhigo waxa midabka bixinaysa ma ogaan karto saasaa loola jeedaa laakiin gacmaha way og yihiin waa sidauu sadaqada u qarinayo sadaqada noocaa loo qarinaya waa sadaqada aan sakada ahayn sakada qofku waa inuu bablikiyan u dhiibaa ee waa caam ah si muslimiinta aysan u aysan u horanin eeasaana sakada ma bixiya miya oo aan niyadda dadka ugu xumaanin sadaqada kaloo dhanna waa inaad qarisaa waa sadaqa waa wax ilaahay ribihiisa lagu gaarayo sadaqada kuma jirto majinkaada xaba sigaaroda kuma jirto gabar gafuur cagaaran oo yani goono ka dilacsan wadata inay sirakaa xaafadan ku dhagaynayo gaariga si kabaro saarata kuma jirto la yaa taa la moodi aqalkiga taaya ku fiirsada ajirada tiisiga oo naagaha nimanku isku dadegayaan tinta aye oo tiisiga laga bartana kuma jirto aniga korontada ay ka bixinaya kaalaya sadaqa ma hantaa waxaanu sadaqa kuma jiraan sadaqada lagu sheegayo waa wax masaakiin lagu badbaadinayo ama diin alla wax u qabanaya saasa laga hadlaya marka rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala midbaa waxau kugu leeya aniga maalinta intaasa marina xoolaha bixiya haye intaasaa gurigayga gacantayda xoolaha gurigiisa laba cana waa xoolo soo xaday markaasu i guriga cuntaa gacantayda saraakiis oo kale iyo madaxda waxay leeyihin intaasaa guriga joogta laa yaqballa sadaqatan min quluul ilaahay ma aqbala sadaqa xoolo baktiya laga keenay iyo xoolo la soo xaday haye waxau ka shaqeeyaa waa gaad oo sagaal yani saddex id ah oo geeya ka bayr ah ayuu subxaano walba iibiyaa markaasuu i gurkiga rag badan baa quuta oo xoolaha waa baktiyi maxaquudkaan imaanaya dadka xunaa dala waxunsiyo salaad xataa laga aqbalayay maan sadaqadana waa inay sadaqa xalaala noqotaa meesha lagu wadaa ay xalaal noqotaa saasaa la doonaya haddaan arrinta noocaasa wix dhan waa isbedelayaan wax kale isbedeli axadka ugu dambeeya oo rasuulka amaana waxa weeye rajul yakaro waa khaaliyan fafaadil caynaa axad isagoo keligaa alla xasuustay wacyiga iyo waciidka alle iyo cadamada alla xasuustay oo indhihiisa ilunu ku soo joogtatay bagad ou rabbi cadaabkiisa ka baganaya dartii indhihiisa ilunu ku soo joogtatay oo rabbigii naxariistiisana rijaynayo waa dadkaa carsigaa la harsanaya waa dadkaa sinaca iyo taxariibta aanu ku aragnay qiyaamada oo alla nooga sheekeeyo nabigu noo bayaanayo ka badbaadaya iyo waxyaalaha kale intaba marka qof walba oo muslimow dadkaasaad ugu biiriyaa dagdagay xadiidka isaga bukhaari iyo muslim irjaankaan way qoreen axad faqiira qofka daynta ka dhaafa ama ka sugtana carsiga alle dadka harsanaya inuu ku jiro ayuu nabigu ku cadayay xadiid muslim ku sugan sala allahu alay slam qof faqiir ah oo muslima oo aad dayn ku leedahay ayaa dayntii ka saamaxday ama dayn lagu leeyaha ka bixiday ama ma hari waad ka sugatay waqtiga heli kartaa ku jiri carsiga allah lagu harinayaa bacdamaa qofkaa muslimka ah aad sidaa ugu naxariisatay raxmadda sidaas lagu talaja annagana way naga dhamaatay aanu is ilaalino waxaana sugayaa wax salamaana daddiinad aan noqono kitaabka rabbi aan dhab ugu dhaqanno qof walboo muslim oo daacada alle ku sheegay oo ku soo kac oo wax ku gado oo ayada ku kaco maalinta qiyaamada ayada wax kugu taraysa iimaan iyo camal saalixa qof aan saa ka dhigan yow isku hallaynin aakhira inuu waxba wanaag ka gaarayo waayo rabulciisa wou diiyey inuu gola kala badbaadiyo ilaa qoladii iimaan iyo taqwo isku darsata mooyaane alla isku darsada labadaas oo aanu dagaalno markaa ka dagaal rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu ka sheekayey sudada qiyaamadu leedahay waxaan kusoo bilowna aayada uu rabbi yidhi yawma tarawnaha tadhalu kulla murdacatin cama ardacat wa tadacu kullu daati xamlin xamlaha waa dhibaatada jirta sideedeeda markaa ka gadaal waxaa alla aayadaha qaar ku sheegay maalinta ayadaa yawman yajcalu wildaanu siiba ilmaha dhashay xiray ka soo saartaa maxaa loo xiroodaa maxaa dhibka intaan laag u yimid rasuulkaa ka hadlay sala allahu alay wasalam waxuu rasuulku yidhi nabi aadam ayaa lagu hornaya aadam yani yaa aadam akrij bacta annaari min duriyatik ilmahaaga waxaad ka soo saartaa gaybta naarta meeqaan soo saaraa waxaad soo saartaa kunkiiba sagaal boqol sagaatan iyo sagaal riwaayadaa jiri saxiixa ku sugan riwaayad kale waxay odhanaysaa oo bukhaari qorayo boqolkiiba waxaad soo saartaa sagaatan iyo sagaal labadaa riwaayadood waxaad moodaa macnahaan inay isdiinayaan hayelamigo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal marka naarta loo jiro halna jannada loo jiro kunkii toban baa jannada gelaysa midna waxaad moodaa kunkii hal qof inuu jannada gelayo arrintaas iyada waa sidee baa laleeyahay culimadu labada yani way jamciyeen waxay isku dayeen inay jamciyaan maxaa yeele labada xadiid waa saxiix ummadda oo dhan marka la isku duubo yaajuuj wamaajuujna lagu soo daro baa kunkii hal qof jannada ka gelaysaa bay leeyihiin sidaas ayaa suurtagaaba inu anuu yahay aayad yani xadiidka odhanaya boqolkii yani boqolkiiba halbaa jannada gelayana waxaa suurtagal in ummatu maxamedka kaliya loola jeedo saas ayaa suurtagala bay yidhahdeen allah baa garanaya xaqaacidmu sida ay tahay laakiin macnaha ayay ku soo dhadhaweeyeen culamadu oo waxay yidhahdeen duuduubka ummadda maa laga yaaba in laga hadlay kunkii halka marka laleeyahay kunkii toban qofoodna waxaa suurtagal in ummatu maxamed laga hadlay yani ama laga hadlay ummadda intiina kale marka waajuud iyo waajuu laga reebo ayaa dhici karta labadaa arrimood baa suuragal ah laakiin labada xadiid bay hay sugan yihiin macnaa meesha ku jirayna qaadanayaan rabulcisaa marka asagaa yaqaana say xaaladda noqon doonto naarta dadka loo saarayo xusaadii muuminiintu ma ku jiraan mase gaalada kaliya ayaa loola jeedaa mase cusaada mu'miniinta dacyamaa naarta laga soo saarayo mar dambe qoladaana waxuusuugayo qaybta naarta kuma jiraan allah baa kaa yaqaana subxaana wa tacaala laakiin arrintu waxa weeye waa maalin silac badan oo muuqanayo oo axadkan saad maanta diyaarsan walwasiyo walbahara u dambaynayo muslimiintay dadaala oo rabbigiin ka cabsada oo diintaasay taa u ilaaliyaan dadka aada loo cadaabayo waxaa kamid a dadka waajibaadka la yaca sida dadka sakada diiya oo kale iyo waxyaalaha lamidka cibaadaadka yani waxaa loo yeelaa cadaab aada u daran dadka sakada diiya waladina yaknisuuna dacba walfida walaa yunfiquuna fi sabiili illah fabashirhum bicadaabin aliim dadka dahabka iyo fidada kaydaysa waa dadka aan sakada bixin aayaddaas waxaa lo yani macnaheeda aada loo cadeeyey markay sakadii soo bixisay qofkii sakada bixiyey xoorihii sakaysi maahan oo waajibka lagu leeyay ka bixiyey oo riximkiisa iyo qaraabada ka xariiriyey oo muslimiinta waxay dhibaataysan wax ugu qabtay dadkaa lagu cadaabayo xoolaha kuma jiro laakiin axadka aan intaa ka soo bixin waa lagu cadaabayo xoolihiisa lacagta waxaa laga dhigayaa sow rasuulka xadiid muslim kusoo ku sheegay looxaan dhaadheer markaasaa qofka lagu seexseexinaya akoon bay ku jirtaay qofka akoon xiran baa lacagta dhigta siduu xag badan igu qortay waa kaa dad badan oo lacagtooda buruugta geysan jiray buruugta lacagtooda geysan jira waa masalastay waa lacag dhaysay qaarkood waa ku lacag waayeen qaar buruug ay lacagta ugu jirta inta kasoo qaadeen bay waxay geysteen ban bangi ribo waxay labanlaabtay bedel tahay oo xataa safsiga iyo xadda iyo jimcada iyo maalin waba shaqeeya waa labanlaab saacadda doontaa laga helayo labanlaab si loo helo lacag badan buruugti noocaasin barba haddana masalastay markaasa ragga lacagta meelay ka doonaan laayihin rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala lacagta intaad akoon ku sugiday adduunka yaalla oo banka ribaa dhiga lahayd akoon ilaahay oo rabti sugo taasaa lagu qaataa akoon rabbi leeyahay oo aan xoolihiisu marnaba halaagay silinkana markuu ugu yaraado toban silin alla kaaga dhigayo oo janno lagu gelayo gayso waa haddad caqli leedahay haddadaan caqli hayna waxaa jira maxaan ku noolaanaya arkaana rabbi baa ballan qaaday subxaana wa tacaala wax alla waxaad bixiyana bedelkooda allah ku haya geela iyo lodana qofka inta meelas waxyaalaleeya ku tunta oo hersiya oo sidaa yeela noocaas arrinta noqonaysaa sida loo cadaabayo waa sila aad u badan oo nabigu ka sheekeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh dhibaatadaas markii halkaa ka jirto oo dadka qaar ay caasiga harsadaan oo alla u gargaaro dadna ay halkaa marayaan arrinta xaaladda saa tahay waxaa jira meel aad u cajiib badan oo biyo laga cabo oo dadka ka cabaana aysan weligood dambe oomaynin cid kastaana aysan cabaynin meeshaas waxaa weeyaan xawska nabiga dadka cabaya sala allahu calayh wasalam yaa xawska nabiga cadaya sunnada nabiga qofka xanaaneeya yaa xawska nabiga cadaya xagga qofka isgarab taago xaaraanta ka dirga xawska nabiga yaa cadaya diintaa nabigu la yimid qofka ku gargaara oo nasaarada iyo kufriga iyo ilxaadkana ka dirga ninkastana cadayo meel la kaalin riixo kale ma ahan kola maalin lagu yidhi war ilaahay ka cabsada sidaa yeela markaasa yidhin haddaan nagu reer hebel annaga haweenaas laga dooni maayo annagu kollay jannada naarta jannada meel waan ka riixo karnaa ayo jannada meel waan ka riixo karnaa waa hadalla kufri bawaha ah oo iska cadcad waxyaalaha waxay kamid yihin khatarta ah oo dadkana waxay callaafta iyo meelyasha ka dhigtaan ayo abuu jahal baa lagu lagu yani lagu yiri markii tiscata cashada naarta dibtaaga la yidhi waa malaa'ida anaa dawraysa waa ku aaday inta kale yidhi aaya haddii aajo saas oo kale arrinta arrin halista weeye marka xawskaa nabiga sharaf iyo daymaa lagu yeelay axaadiisu ku soo aroortay mutawaatir bay gaartay waxa allah yidhi asagoo waxyaalaha nabiga ku galladaysay kulligood jimle ahaan u sheegaya innaa acdaynaaka alkawsar waxaa nabiga faraha kaa saarna khayr ilayki khayr fara badan kawsarku waa khayrka nabiga la siiyoo dhan kulli ku fasir nabinimo ku fasir xawska ku fasir diintiisa guwaysanaysa ku fasir ummadiisa markeeda wax walba nabiga khayrka faraha laga saaro dhan weeyaan marka khayr idankii baa nabiga gacanta loo geli oo xawsu ka mid yahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dadka xawska ka cadaa waa dadka nafsiga iyo guusha helaya waa dadka alla u gargaaraya oon weligood dambe oomaynin xawska nabiga sala allahu alay wasalam biyihiisa caanaha waa kacad yihiin miskiga wuu ka carab badan yahay oo garanaysid suu cajib badan yahay haye sida u yaalla waa sidaa badan laakiin waxaa jira dad loo diidi doono iskuna allaynaya maanta inay ka cabi doonaan waayo rasuulku waxau yihi sala allahu alayh wasalam tariddu calaya ummatii alxawl wa ana aduudu nnaasa can ummadaydu waxay soo aroori doontaa xawdka aniguna xawdka dadka ayaan ka celinayaa kamaa yaduudu rajulu ibila rajuli can ibili sida qofku markuu geeliisa sumanayo geela ninka kale oo leeya oo geeliisa waa celiyo ayaan hawdka ummadayda u waarjeynaya salawaat ullahi wasalaamu calayh rasuulka waxaa lagu yidhi ma odoonaysa ummadada nacan buu yidhi calaamadu waxay iska leeyihiin aan ummad kala lahayn buu yidhi sala allahu alay wasalam waa sidee waxuu rasuulku yidhi way ii soo arooraya aniga dushayda guran muxajaliina min aahaari alwuduu wesiyaasha ayagoo ka dirdiaya goobabka oo gacmaha iyo lugahana ka dhaldhalaalaya wasagaasay la imaanayeen dartii wasagaashii dartii ayagoo sida u dirdirayay u imaanayaan saasuu yidhi sala allahu alay wasalam calaamada lagu garta maxay noqotay waysaqaad bay noqotay bal ninkaan waysaqaadan ka waran bal ninkaan waysaqaadan ka waran bal ninka aan la imaan waxba yaraaga ka waran bay yeeli doonaan wuxuu rasuulku weliba ku sii dara intaa walayusadanna canii daa'ifatun minkum fala yasiluun waxaa layga manci doonaa daa'ifo adinka idin ka mida waydan minkum buu rasuulku yidhi muslimiintu inay ku jirsi yihiin siday la tahay iga daa'ifadaas inta idin soo gaarin baa la goosanayaa buu yidhi sala allahu alay wasalam walayukhtarajana duni sukayaa laga goosan doona xaggaa loo kaxaysanaya markaasaan oraya buu yihi rabbi haaulaai min asxaabi kuwaas ummadaydin ka mid yihin kuwaas dadka ugu raacaysa ma aha saasaan maxaa yeelay waxaa suuragala inay ku saxaabada ka ridayba ku jirta xataa waayo markuu nabigu adduun dadka dhan baa la rijeeyey badan oo ridada in badan way ka soo laalatay dadna way ku tageen bagaar wada la laayay ayo calaamooyinkii wax alla ay ka muuqanayaan oo xoogaa loo malay inay dad diinadiina meesha ka muuqanaya naarta loo sikaxaystay malag baa ii jawaabayo rasuulku yidhi fayujiibuni malag waxuuna igu oranayaa hal tadri maa axdatu bacdak ma taqaanaa waxay gadaalkaa keeneen ma taqaanaa waxay gadaalka dhaqan iyo mabda ka dhigteen bay dhaqan gelinayeen may wax ka garanaysaa waa maya iska dhaa xadiidkaa muslim baa qoray riwaayad kalaa waxay oranaysaa muslim iyo gayrka muslim waxaan oranayaa buu yidhi fasuxdan fasuxdan li asxaabi saciid fogaansho iyo halaag baa u sugan naarta saciida dadkeeda mana la kaxaysay halkaasay tadaru lagu galaa xagga loo sii wadaa axad walbo muslim way siraaye axadka bidca iyo baatil iyo waxaan diinayn diin ka dhigtay ha ku tagtin xawlka nabiga xawlka nabiga waxaa ka cadaya qofka sunadiisa nooleeya qofka bani aadamka waa galgali karaa oo dambi waa ka dhici karaa laakiin waa inaysan diin iyo dhaqan ku ahayn iyo cibaado midnaba waxaa rasuulka alla ugu dhawaanay salawaatu ullahi wasalaamu calayh intaa wax kamid a hadday diin ku yihiin waxaad gaaraysaa ma jiraan dadka arrinkaadadaa waayo dadka bidcada iyo baatilka diin ka dhigtay ilaahay waa diiday ilaahay waa diiday inuu camalkooda aqbali doono waxyaalo badan baa lagu jira waa lagu soo radiyey rasuulka yidhi camalkan diinku daliil waha waa marduud aanu iska ilaalino waan rabbi ka baganay subxaana wa tacaala xawlkaa nabiga dadka kacabaa waa guulaysanayaan xawlka nabiga sababtiisa iyo daylihiisa rabilciise keligi ayaa garanaya waxauna rasuulku ku yidhi xadiid muslim iyo bukhaari ku sugan man shariba minhu falaa yadma bacdahu abada axadka mar kacabaa weligii damba ma oomo dib damba uma oomayo bay u oontaa diintii lagu oonbeelayaa mabda ka dhigatay bay u oontaa diinta lagu oonbeelo axadkii alla ku soo dhiibay gaas uubiyo ku soo daraad ku cabsaye miyaad oomi doontaa waa maya waa maya laakiin yaa oonbeelaya yaa sicabaya waa axadka diinta alla caba waa axadka iska hagaajiya caqiidada cibaadada akhlaaqda iyo camalka uu la imaanayo oo dhan ku sacamanaysa rabbaanigaas taasaan baa kacabaya cid kala maya yay kula noqonin hana u maraynin weligaa oo iska ilaaliya khiyaariga dinka nabiga lagu helayo ama xawska nabiga lagu cabayo anigu nabiga waan jecla oo xiyaada la socon anigu diinta waan jecla oo aan gargaarkeed inaan la sareeyo la socon anigu inaan diinta barto waan doonaya oo aan saacadna loo dadaalayo dad badan markaa ku tira diinta waan jecla kuleeya oo haddaad jecashay meeqaadati haye waan jecla waan oga inaan qaldaa oo haddaad qalda danaad goosidi olugtaada maya shaydaan baa i wata khalaas shaydaan inuu wata waa garay shaydaansoo ku wata berritana saa ku wadanaya maxaa yeelay allah baa ku yidhi laamli ana jahanaba minka wamin tabacad adiga iyo waxa ku raac oo dhanba jahanaba idinka buuxinaya yaa ku yidhi ninkaa raac sideeda dhanna markaa quraanka akrisid shaydaanka waxaa ka adag hal qolo inta kale asagaa ka adag waayo alla qur-aanka wuxuu ku yidhi faidaa qara'ta alqur'aana fasta'id billahi min ashaytaani arajiim qur-aanka markaad akrinaysid shaydaanka alla ka magan gal soo sidaa maaha marka alla maxuu daba dhigay inahu laysa lahu suldaanun cala aladiina aamanuu wa calaa rabbihim yatawakkaluun shaydaanku qolada uusan waxba ka qaban karin uusan uwoogishooda kulayn waa dadka iimaan iyo tala saarasho isku darsaday inta kale waa ka adagye laakiin qolada kama adka culamaa kama adka waxay halkaa ka ogaatay iimaan iyo talasaarasho rabbi la tala saarto ayaa shaydaanka looga badbaadaa qolada iimaanka iyo talasaarashada wadaxdana waa qoladu meerkal alle ku yidhi shaydaanku waa dadka waa ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin buu yidhi waan baadiina ilaa addoommadaada adiga ku gaartaa mooyaane mukhlasiin ayo waa kuwa alla lala saafijira xagga rabbi u gooniy alle u gooniyiin kuwa adiga ku gaartaa mooyaane inta kale inta kale waa luminayaa weyi ayo dadka alle u gooniya maxay yeesheen iimaan iyo waxaa laga hela tawakul haddaan iimaankaagu mid sugan ahayn asagoodan rabbiga talada u dhiibin ogaa waa shaydaanku maanta raba ku dacayaysan waa ku dacayaysan meesha raba ku geenayaa kasoo laabataya oo kasoo xariir farasa kasoo carartaya iyo sida kuu wada yaaba kuwali kollin kolli waa ku wadanaya horta waa gasa in laydaan kugu riyo maalin kabacdi waxa weeyaan nasiibkaada qabtaa hadday rag noqoto iska dhici maa kasoo carartay hadday iska dhici weydana waa soo waaratay waa kugu sheekeynaya ummad maxamadaa tahayo ummad maxamed waa ummatu khayr waa ummadii jannada lama cadaabo ummad maxamed saasa kugu sheekeyn yuhuudba ugu sheekeeyey ilmihii ilaahay daasiye haye saasa yuhuud ugu sheekeeyey annagana haba ugu sheekeeyey ilmi waxaa jir ummaddii nabi maxamed ummadda nabi maxamedna lama cadaabo salaada kastada soonka iska dayi wahaakada waqtiday kutubta noogu qoran qaarkood lixdan sano haddaadan dukay oodan soomin oo aadan weliba rabbi soo caabudin oo maalin ramadaan ugu dambaydo jilca casar ahaa aad dukatid oo nuucaasa lixdankaa sano dembigooda lagu dhaafaa jannadana noolaba tiraada lixdan sano dembi la garo haddaadan gelin aabbaha hoodaa loo dhaafaya haye saaba hadday diintan u salantay xiriirigan iyo dhibkaan maxaa nagu waday haye balkoor waxaasa la soo qoray umad maxamed asiyaa lagu leeyahay haye madiina marka taasa kale rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala qofka muslimkaa rabbigaa ka bad oo si aad u badbaadid oo janno alle u geshid u shaqayso addoommada allah oo jannada gala martiqaad bay iska leeyihiin martiqaadkay iska leeyihiinna waxa weeyaan martiqaad uu rabbi garanayo ah nuzulan min kafuuri raxiim martiqaad xagga rabbigood ka yimi ayay yeelanayaan oo rabbi ciisa uu garanayo subxaana wa tacaala dadka ahlu jannada dacaamkoodu waa dacaam cajiib ah waa dacaam rabbi garanayo waxaa jira kolka cawskii nabiga laga caas wanaagoo dhandhaxayay dad yani naar loo kaxay dad khayr badanna jannadii la geeyey oo loo fur oo jannadii la aadiyo lamartiqaadii la soo dhaweeyey oo dadkii loo qaybi yawma nasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama warda ayagoo ooman oo galuun lagu yani galo lagala dhacayo oo wejiga iyo meel daran ku soconaya naarta loo sii wadaa mujrimiintii xagga waa waa la kaxayn suuqa waxaa arkaysa in galuun lagu wado baya laga diliyo kuwana waxaa la yidhi yawma naxsuru muttaqiina ila raxmaani wafda xagga rabbigaa loo tadcinaya waa la daweyn sanada xaggeeda iyo xagga alle ayagoo wafuud ah wafdi la soo dhaweynayo suurayso wafdi wafdi ay dawladu soo dhaweynaysa laga yaabtay wafdi ilaahay soo dhaweynayo ka hor aye madaxay kula tay in lagu soo dhaweynayo beenis iyo yani saraafiil iyo wax baran oo hortiisa la biibacyayahay la madaxay kula tay in looga baqanayo in lagu soo fiiro yani garnayn iyo wax la wax looga baqanaya ma jiraan aye waa kuwaas ay kala cararayaan oo saas yani saas u hubaysan yihiin wax laga baqanaya ma jira waa wafuud ilaahay say u socoto rabbi waa garanaya sidaa markii xaaladdu noqoto oo arrinta arrin dadka u kala miirmaan waxaa meesha loo bahnaanaya in shafaaco la helo shafaacada waxaa shafaacaya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay rasuulka ilaahay shafaacadiisa markaa bilaabanaysa maxaa yeele ummadda in jannada naar loo kala diro shafaacay u baahan tahay ummadda in jannada loo furo shafaacay u baahan tahay rabbilcisa ayaa awoodiisa iyo amarkiisa ku furaya rasuulkana waa lagu maamuusayaa sala allahu alayh wasalam shafaacada nabigu marka waa mid xaqa oo jirta oo sugan laakiin goormuu nabigu shafeecayaa marka ilaahay u idmo yowna u shafeecayaa dadkii alla ku yidhi horadu shafeeca shafaacadu saasay u suganta laakiin shafeeco aan la ogolayn baa jirta oo dandan ah shafeecada habar kasta oo un un laba laba ganood la wadataa ay leedahay anaa shafeecaya un laba ganood leh naarta labada ganoodan ku ruuxaya dadkana jannadan kusoo jiidaya shafeecadaas been wey iyada iyo barabagaan aye oo mid kasta ma dukato hadday doonto ma xijaabato xijaab ma xiraa meel kasta raggay ku dhex jirtaa waxaa lagu leeyahy waa shafeecis oo maxay ku shafeecaysaa waa qariib waxaa shafeece lama yihaa rabbaa laga boqo dad badan waxay aaminsan yihiin silsilada sheeg fulaan hadday haysaan inay jannada meel ku leeyihiin taa shafeece ma ahan silsilad masale laguma galo adigu silsilad soo qoro khulafaa raasidiin iyo rasuulku kusoo wara janno ku gal magacyadooda waxaa lagu leeyahy silsiladii baan haysta silsiladii baan haysiya aniga waa bis waa meel makaan baan gaari haye arrinta ayaga rabdaa looga xisooba waa wax aan waxba ka jirin mana suuro gasho qof bani aadan ah inuu qof kale wax u qabto inaan la-aanti inaan rabbi oon imaan qofka loo shafeecayana waa qofku alla doonay in loo shafeeco أحد كسر فعلنا وضفه أول دائما وشفعه شفع الميري من كلام الشفاعة ترى ولا يشفعون إلا لمن ارتفع من الذي يشفع عنده إلا بإذنه ورأي أنت تفكر وقصة بئك وقصة العبران أحد أن الله ترى الإنسان يشفع ترى يا ميا وقت السمجران فكرتها لقبه سبحانه وتعالى